xafiiska hantidhowrka guud ee dowlada jubbaland ayaa magaalada kismaayo ku qabtay kulan ay isugu yimaadeen agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dowladda xogeyaha golaha wakiilada jubbaland iyo mas-uuliyiin kale oo ka socday xafiisyada kale ee dowladda kulanka ayaa waxa uu daarnaa soo bandhigidda doorka xafiiska hantidhowrka guud iyo waajibaadkiisa iyadoo muddada uu socdo ay aragtiya isku wedaarsan doonaan xubnaha kala duwan ee kulanka qaybta ka ah agaasimaha xafiiska hantidhowrka guud ee dowlada jubbaland aadan cali maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey muhiimadda ay kulanka u qabteen iyo waxa uu daaran yahay
kulankaas oo ujeedkiisu yahay xafiiska inuu soo bandhigo dowrkiisa shaqo iyo habka ay ula tacaamulaan ama ay ula shaqeeyaan wasaaradaha inuu soo bandhigo waxaan aad ugu mahad celinayaa agaasimayaasha guud ee naga soo ajiibay inay kulankan qiimaha badan naga soo qayb galaan si ay ayagana wax uga ogaadaan dowrka xafiiska uu leeyahay iyo shaqooyinka uu qabto waa uga mahad celinaya waqtigooda qaaliga ah ayagoo howlo badan ay u yaalaan in ay nagala soo qayb galaan xafiiska hantidhowrka guud shaqadiisu waa isla xisaabtan iyo hirgelinta hanaanka dowlad wanaagga maadaama uu isla xisaabtan yahay ciddii shaqooyinkaas isla xisaabtanka lagu fulinayna fulinaysa ay yihiin agaasimayaasha guud ee wasaaradaha maanta waxaan aad ugu faraxsanahay in ay ka soo qayb galeen oo ay fahmeen ama aan soo jeedinay wada shaqeynta nooca wada shaqeyn ee naga dhexaysa iyo doorka ay ku leeyihiin shaqada hantidhowrka uu qabto doorka ay ku leeyihiin dhanka kale qaar ka mid a agaasimayaashii kulanka ka qayb galay ayaa soo dhoweeyey kulanka iyagoo sheega inay muhiim tahay in la xoojiyo wada shaqaynta wasaaradaha iyo xafiiska hantidhowrka guud ee dowladda jubbaland waxaanu soo dhaweyneynaa kulanka maanta inoo bilowday inoona socon doona baryaha soo socda kabacdana weligay sii socon doona intaynu shaqaynayno haddii alla idmo xataa yaatee kal yaqiin waxaan ku malan qaadaynaa agaasime adiga iyo xafiiskaagaba inaanu idin soo dhaweyno idinla shaqayno si daahfuran oo sharaf iyo karaamo leh aan maaragtay idinla aad baan ugu faraxsanahay maanta inaan kasoo qayb galno shirkan muhiimka ah ee ku saabsan soo agaasintay xafiiskan hantidhowrka ee dowladda jubbaland saad ogtihiin baa dowladdu waxay leedahay laamo kala duwan oo wasaarada ah iyo xafiisyo xafiiskana xafiiskaasuu kamid yahay waana xafiis u shaqeeyo in magaranaysa uu ka shaqeeyo hufnaanta dabagalka iyo in la ilaaliyo hantida dowladda aad baan ugu faraxsanahay inuu noqdo shirkii koowaad ee dhammaan wasaaraduhu kasoo qayb galaan